Horumarinta ama kobcinta dhaqaalaha dal kasta ayaa ah waxyaabaha ku lug leh kor u qaadista nolosha insaanka. Xiriirka u dhexeeya dhaqaalaha, ganacsiga, iyo nabadda haddii uu noqdo mid wanaagsan, waxa uu horseedi karaa horumar iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo meel wanaagsan gaara. Haddaba, inagoo ku eegaya warbixinteena horumarinta nabadda doorka ay ka qaadan karto kobaca dhaqaalaha ee degmada, ayaa waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah ganacsatada degmada Dobley.
Magacayga waa Deeq Animo Rifaac. Waxyaabo badan aa keeni karo in dhaqaalaha kor u kaco, in ay dadka ay noqdaan dad wada shaqeeyo oo gacmaha isqabsado oo wadajir ka shaqeeyo. Sidoo kale in meesha uu ka baxo ficiltan iyo dadkii ganacsatada inaysan isla xilfaaltamin. Taasaa is dhihi karaa. Dabcan nabadda iyo ganacsiga markii la dhaho waa labo isku lamaanan. Nabad haddii la waayo dee ganacsi ma jiraayo. Sidoo kale ganacsi dabcan ganacsiga iyo nabadda waa wax isku lamaanan. Haddii nabad la waayo ganacsi ma jiraayo. Dabcan nabadda waxay ka qayb qaadataa horumarinta bini'aadanka iyo bulshada. Sidoo kale kor u kaca dhanka dhaqaale. Dabcan waxaan is dhihi karaa nabad haddaan la haynin nolol ma jirayso.
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa axmed xukun raabi ee jooga degmada dhobley Haa, nabadu nabadu waa naas la nuugo nabad la-aanna waxba lama helo nabadu kow bay ka tahay lafdhabar ganacsiga nolosha bini'aadanka wax walba nabadda ayaa gogol u ah nabad haddaan la helin lama ganacsan karo horumarna ma jiro wax jiraa ma jirto marka nabadgelyadu waa shayga koowaad baa loolan karaa ee nolosha bini'aadanka Ee, waxaa waaye ee, saan haddaba kuu sheegay nabad la-aantu wax suurtagelay male hadday nabad jirin colaad ay jirto lama ganacsan karaba colaad meel ka jirto ganacsi ma jiroba qof walba wuxuu leeyahay lafiisu u cararaya laakiinse markii qofka uu salka ka fadhiisto ee nabad helo wuu haddana nolol kale raadinayaa markii nabad la helaa nolol kale la raadiyaa marka nabad la-aan lama noolaan karo haa way keeni kartaa maasha allah haddii nabad la helo degmaduna way hormaraysaa koboc dhaqaale wuu imaanaya